waxa kale oo aanu qabannay dood laga doodayay dhibaatada soomaaliya ka jirta gaar ahaan tan hadda muqdisho ka dhacday oo aad u malaysa inay midaysay dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kastay joogaan haddana waxaa dooda ka qayb gelaya macalin warfa macalin warfa kusoo dhowo sanahay qadiyadaha soomaalida soo dhaweeya ama wax ka sheega si cadaalada oo dhexdhexaada oona cidna garab siinin waa iga taas ammaaniga ma aha laakiinse waxaan arkay wey waa aragtidayda weeye arrintan dhacday wax kale oo aan odhan karaa ma jirto hase yeeshee waxaan kusoo halqabsan karaa ninkii ee loo sheegay nin au aad iyo aad uga dambeeyey oo dhintay oo yidhi rag weligiiba waa gu'i jiree tanise waa gow ah lix haloo u wada gaar ahaa gocanaya mooye n weligeedba soomaali way isdili jirtay gaal baa la iska horoomi jiray laakiin ciidamaa islayn jiray se yeeshee ma dhicin tii oo bamba la qaato arday qalin jabinaysa macallimiin iyo takhaatiir kuwii waxdaweyn iyo hooyooyin kuwii kusoo tabacaya inay dad hubaysani laayaan wax dhaqan inoo ahaa ma aha weligeedna ma ahayn labaatan sano ayay dhibaata ka jirta soomaaliya dagaal ma jirto iskuul intoo la tegey ama meel arday joogto oo xabada lagu furay maase bamba lagu qaxiyey bay inagu cusub oonan harow ilaahay hayna garab mariyee aan la yaabanahay xumaanta intaa leeg markaan weydiinayaa dadkiinan halkan fadhida maanta intaa leeg goormay dhacday goormay dadku sidaa u kala tegay baha ina lagaga yimi mise hoosteennay ka dhalatay maantana halkay ka timi cabdulqaadir yaasiin walahi horta waxaad moodaa laba arrin baa isdaba socota mid waa miaad annaga dhexda jirtay oo socotay oo aad moodba weji inay qaadanaysay iyo colaad ummad aan soomaalida aan ahayn oo dibadda ka jira ujeeddo gaara kale macnaha waddankaa soomaaliya saad la socotaan soomaaliya waxay ku taallaa dhul very strategic ah weligeedna ay xiiso gaar u hayn jireen dadka foreignska ah inay la soo galaan arrimarkaas soomaalida laakiin ilaa iyo wakti uma suurtagelin siday maanta suurtagal ay ugu noqotay soomaaliya wixii doona laga sameeyo marka horta aniga waxaan u arkaa qaladka koowaad oo maanta ummadda soomaalida hortaagan waxaa weeyaan colaadda daba dheeraatay oo macnaha aan fahansanayn sidii wax loo kala banayo oo aad moodid in lagu baabi'iyey dantii guud ee ka dhexaysa ummadda soomaaliyeed iyadoo ummadda soomaalida aysan qaadanin responsibilityga qalaadka ay kala galeen welina ay kala gelayaan salkan ay ku haysa cadaalad darada u malaynmayo taasaana keentay inay maanta wadamadii shisheeyaha ahaa ama kuwii dariska nala ahaa waxaan international institutionska oo maanta ku ah si xoog leh faraha ugula jira arrimaha soomaaliya u heleen fursad inay ka samaystaan dantooda guud sidii soomaaliya waxay doona uga qaadan lahaa annaga aan isku maqneen ayaa waddankeenii ummaddeena inay ku baaba'day waddankeen inuu maanta u yahay halis inuu faraha ka baxo taasina sida keliya lagu soo celin karo waxa weeyaan horta ogolaana qaladaan ogolaano oga wada hadli karno qaladaa sixi karno hadse ay suurtagal noqon weysana wax arrinta haddaan ka hadlayno sidii labaatankii sano ugu dambaysay waddanka hadda marba weji cusub ay u yeelanaysay boo cusubna waan sugaynaa oo soomaaliya maanta xagga socda ee la marka mar labaad dhibkii dhacay ma aha midkii ugu horeeyey mana noqonayo kii ugu dambeeyey haddaan soomaali aysan ogolaanin si soomaalinimo ah ay ku xaliyaan haddana waxaan mikrofoonka kusoo dhaweynay cabdiraxmaan wallahi dhibaatooyinku dhinacyo badan bay ka imaadaha iyo dhibaatooyinku meelo badan bay ka imaada falkan iminka ugu dambeeyay jaamacadda banaadirka sidii hore loo sheegay waxa weeye wax aynaan lama filaanna ahayd carruurta meesha lagu laayay dhallinyarada jaamacadda ka soo baxaysa meesha lagu laayay waxay noqon kareen mooriyaan bay iska noqon kareen qoryay qaadan kari lahayd sida kuwa kale shiyooyinka bay ku kala biiri laakiin muddo toban ilaa shan iyo toban sannadood ah maybe qaarkood ilaa labaatan baa iyadoo roob rasaasi ku da-ayo haddana ay fenisu wax ku hoosbaranayiin maalinta qalinjabiyeen ee farxad iyagii macalimiintoodii iyo waalidiintoodii iyo wixii iyaga danaynayay meesha joogaan baa nin dibadda ka yimi oo yurub maxaanku dhahdaye hamburgerka ku cunayay intuu yimi isku qarxiyey oo sanadka waddan jooga sidaan hadda maqaalka igu ah saxiix ma aha laakiin sidaan maqaal una badan tahay basaadiyo fara badan oo soomaaliya ku jiraan xataa kuwa denmark iyo dadkii maaqaanay isaga ehelkiisa iyo iyo iyo dadkiisa marka wallahi runtii haddii aan tan laga dhiidhiin oo sidan maanta aanu samayno haddaanu heree boston de waxa weeye waa ninkii qeyrka loo xiro soo qoysa unbaa meesha ka soo socota marka arrinkani waa arrin sidii horeba loo sheegay soomaali meel kastoo ay joogto mideeyey oo ka mideeyey inay maarata dhinac ka wada taagan yihiin arrin waxaasoo kale raallina aanay ka ahayn wax kasta wax kasta ha ku hadlaan dadka ka dambeeya ama shida xagga afghanistan iyo dhulkaa nooga imanaya waxaan wax ay soomaali shaqo ku leedahay ma aha xalna ma keenayso kii waxaan sameeyaa mid uu ku waaraya ma aha dad kii maaragtay mustaqbalka usoo bixi lahaa ummadda taatiirtii meeshan colaadu ka jirto dadka daweyn lahaa dadka laynaya anu anu garan maayo waxa mabda ay ku socdaan ma ma fahamsani ayaan daro runtii la iloobana looma baahna sanad walba waa in la xusaa geerida inamadaas iyo hablaha meesha ku dhintay ee dhaxas waayo dee wax ay galabsadeen iyagu ma jirto dii qof uu qof kala raadsanayo oo raggii mas-uuliyiinta ee meesha joogay waxaa dee ma ay ahayn meeshii ay maaragtay ku raadsan lahaayeen Eh, ma ay ahayn in maaragtay meel eh, shabis iyo xaflad arday qof isku soo miidaamiyo oo intaasoo qof dilo si waxaa u malashay hanabuun baa kaada u dasa iyo wixii afgaab kusoo dhawo Ha, ee, waa sida loo sheegay waxa weeye arrintan aniga siday ila eg tahay waxa waaye arrin leedahay ma aha soomaali ka dambaysay ma aha soomaali u tashatay ma aha waa garan karaysaa waddankeeni siduu yahay maanta inuu ka baxay gacantii soomaalida markii hore waxaa lalahaa maaragtay wallor iyo jabhade iyo baa waxaa ku diriraya haddaba haddaad aragtid sambiya badda waad aragtay baddeenii waxaa layihi naata maaragtay ilaalinaysa oo maraakiibta la taxaabto dadka ka reebaysa markab kasta oo dagaal hoosta wuxuu ku wataa midkii warshadda waa garan karaysaa marka arrintan iyo taasba ka dhacday maanta muqdisho oo ardada iyo lagu laayay dadka masaakiinta ah waxa weeye waa waddan loo tashaday maaragtay xagna docna diinta looga soo gabanhayo docna hadda sidii la rabo maaragtay waddankeedu loo yeelahayo taasna waxaa keenay innagaa keenay soomaalidii iyo aan waddan kala jeclayn dadkii reer magaalka ahaa oo waddankii ka soo baxay waddankii waxaa qabsaday reer baadiye meelay wax u wadaan iyo meel ay ka socdaan lama yaqaano marka habda wixii la rabo a lagu samaynhaya boqol iyo labaatan arday baa inoo qalin jibinaysay oo sidii maaragtay loo sheegay eh, faynus iyo meel daran iyo qaad iyo habar ay miis waxay kasoo gashay ay wax ku badhay Eh, dhibaatadaas iyo mid ka daran haddana waa dhacaysaa waana dhacday marka dadkii reer magaalka ahaa ceegaagtaadiiyo waa ka mid ah waa inaad maaragtay wacdigelisaan wax qordhaan dadkii la kiciyo war waddanki waa lala wareegay oo dadki waa la baabi'iyey oo innaga intaan joognaayo maaragtay ah, hamburgerka iyo wixii lamida iyo ice cream baan dhuuqaynaa waddankaydan anigu waxaan odhan lahaa soomaaliyay waddanki waa lala wareegayo kuwa deriskeena laaha iyo kuwa dibadda ka yimidba waddanka waa lala wareegay waa inaanu fadhiga ka kacnaa inama anfacaysa saan xallisna uma jeedo habda mid baa la saaraya shariif cabdulaahi cabdiqaasin jinijaan looguma talagelin inay madaxweyneyaal ka noqdaan waddanka soomaaliya waxaa lagu talagalay inay sii hayaan intay ka gaarayaan dan- danta ay kaleyihiin ani saasay ila tahay Soomaali- soomaali baa arrintan u taallaa waa in wax laga qabtaa
haddana waxaan warsanay cabdilaahi gulxan cabdilaahi made bismillahi raxmaan raxiim haddii raggii hadalka wixii la dhihi lahaa oo dhan raggaa wada qaatay hadse ahaatee waxaan anuga leeyahay wixii dhacay waa wax laga naxo oo waa masiibo ku dhacday ilaahay ka baryayna masiibadaa ku dhacday dalka ilaahay inuu ka dalqaado dad islaama weeye dad soomaaliyeed isku qada isku dhaqan isla- isku diin waxaan rajaynaynaa inay intay meel isugu yimaadaan wixii dhibta jira oo ka taagan waddanka inay nabad ku dhammaystaan ku xalishaan baa ilaahay ka baryayna waxaa kusoo noqday eh, cabd- eh, in- eh, cabdulqaadir yaasiin Okay. macnaa waxaan ka wada hadlaynaa waxa weeyaan arrintan dhacday ee, sababtay uga duwan tahay ee, wixii hor- hore u dhici jiray marka waxaad moodaa dadka intooda badan inay qaarkood ay dareensan yihiin dhibaatadii soo gaartay carruurta awgeed inay tahay arrintan dadka ay u wada kaceen taasi waa qayb ka mid ah marka laga hadlo waxa dadka kiciyey laakiin qeybo kaloo waxaa jirta iyadana loo baahan yahay dadka inay fahmaan ay ka mid tahay horta yaa loo socday in meesha arrinta ayada ah ardaydaasa loo socday in lagu dilo mase waxaa loo socday dadkii dowladda ka socday oo ahaa wasiirada ahaa ood moodid iyaga in l- si ay iyagana runtii waxaad moodaa in ay u badan tahay dadka la rabay meesha in wax lagu yeelo dadka wasiirada ah oo ay hayeen afartii wasiir ugu dambeeya allah naxariisto gadaal uu ka dhintay ma dhiman miya oo ah sida de marba waxa waa naloo sheegaa marna waa dhintay marna nool yaraa alxamdulilah hadduu nool yaana ilaahay macnaha cimil dheer ha siiyo ca- caafimaadna ilaahay ha siiyo Eh, marka waxaad moodaa waxaa dadka qaarkiis ay u arkeen arrintani inay tahay mid qaran soomaalida maanta reed oo rabo dowlad soomaali iyada samaysan karto ay samaysatay inaysan dhicin oo la wax dibadda nalooga soo sameeyey oo ujeedada ay tahay dad dad ajaaniba gacanta ay ku wataan magacii islaamkana sheeganaya in soomaaliya nalo- nalooga sameeyo sidii qolooyinkii lobaankii oo kale oo ku dagaalamaya inay yihiin islamic state runtiina waxaa moodaa waxa soomaaliya maanta u saqraamiyey oo aad waddankeena weji cusub inay u yeelatay inay tahay arrintan soomaaliya maanta ay u baahan tahay inay noqoto islamic state fikradda waa fikrad xaqa una una taal ummadda soomaalida siday uga wada hadli lahayd laakiin aysan xaq ahayn dad yaroo kooban inay dadka sanka ka geliyaan kuna qasbaan inay iyaga yihiin dadkii loo doortay inay soomaaliya u sameeyaan yano islamic state hadday noqoto soomaaliya islamic state iyo hadday rabto inay noqoto waddan dimuqraatiga iyo hadday rabto waddan dhaqankii hore ay haysatay inay qaadato shacabka soomaalida waa inay ka shacabka soomaalidana iskale marnaba yeel ma yeelan karaan koox yaroo kooban inay sunduleeyaan iyagoo u adeegaya shisheeye intereskooda taasaana arrinta soomaaliya hadda ugu dambaysay ee dadka moodaa qaar ka mid ah inay ka arkeen inay dhibaatada ay ka mid tahay aysan ahayn keliya mid ku kooban carruurta yararka ah oo jaamacadda ka baxay oo la dilay soo carruur baa dhimatay intasoo family baa dhintay naf kastoo la qaado qiimaheeda waa isku hal weeyaan inkastoo ay ku kala duwan yihiin sida loo kala qaado kastoo baxda tadeeday leedahay marka waxaan ilaahay ka rajaynayaa ummadda soomaalida meel kasta ay joogto inay arkaan maslaxada guud oo ka wada dhexaysa kana una istaagi karaan maslaxadaas iyagoo ka wada imaanaya si soomaali ahaan aysan ka imaanaynin asa qabiil asa group interested asa macnaha u shaqaynaya dadka oo ka- kala kala duwan taasi kolba aniga igu muuqata arrin- aragtidaas Ah, waxaa haddana kusoo dhawaada macalin warfa in ah, siduu cabdilqaadir u sheegay ah, sida runta ah waxaa masuulimaad lagu yahay soomaalida ciddii doonta ha ka timaada in ah, dad baa waxay u dagaalamayaan ay leeyihiin waddankii muslim baan ka dhigayna wal dalkii waa muslim hoona ilaa Ja- ilaa jabuuti ilaa raas kamboodi dadkii waa muslim waa soomaali meesha waxa weeye ma soomaali baa iskale hore dhulka mise waxaa iskale muslim oo dhan isnahay inkastoon muslim nahay soomaalia iskale waayo iminka qiimo ogolaan karo inaan ku noolaado yeman ama sacuud arabiya ama libiya dhulka muslimka iskaga noolo un maaha iima ogola weeyaan markaa ma odhan karno soomaaliya muslim baa lahoo xisbigani waa muslim kan waa in la raacaa oo gruubkan wax la raacaa oo- waxaan u haystaa sidii qoladii communistiga ee ruushkuba ay intay dad u soo tababareen ay 1977kii iyo wixii ka horreeyey intay dhulkeennii soo galeen oy dadkii ku abuureen mabda'yo kale dabeetna dagaal ka dhex riday sidoo kale in iminkana guruubyo kale oo wata noocii communismka laakiin weji kale leh inay nabadgelyadii ummadda qasayaan ina haddii aad waxaan la hadlayaa guruub kale islaam baan naho waddankii islaam baan ka dhigaynaa dowladdan cusub ee shariifku u adabgareeyeen oo laysku raacay in sharciga islaamka lagu wado dalkii waxaan u arkaa haddii laga soo horjeedo dowladdan iminka macnaheygii waxa weeyaan islaamnimona looma ogola weeye marka kuwa ku qarhaabanaya qoryaha u wata ee baraawnada la xootay ee miisaankooga iyo miisaanka rasaasta miisaanka rasaasta ay wataan baa badan ayay u wataan tvgaanu ka aragnay iyo koo madax duuban yay u wataan waxaa loo wataa uun qarankaa soomaaliyeed ee muslimka ah in la burburiyo haddii ay xaq ku socdaan guruubyadaasi islaamka isku sheegayaan maxay madaxa la duubteen maxay isku qariyaan haddii ay dagaalamayaan may wejiga banneeyaan oy la- hal la arko ciddii dagaalamaysa ee u- muslimnimo ama soomaalinimo u dagaalamaysa haddii wejigaagii aad soo qarisay ood brown soo qaadatay ah, ah, boqol rasaasi ku jirto ood ummaddii la beegsanayso waxaan ognahay inaanad danta soomaaliyeed ka shaqaynayn inaad islaamnimo u soconin inaad qaran dhisidiisa u socon inaad jiritaanka ummadda soomaaliyeed ubadka soomaaliyeed inaad ka hor jeedo ayaa noocad dadkii baad baqdin geliseen way cidna ma hadli karto dadkii waxaad u qaadateen hostage oo waad haysataan qof afkiina qof wax odhan karaana ma jiro qof naga hor iman karaana ma jiro markaa mid baan ilaahay qoryaha iska dhiga dowladda la xaajooda waxba niima diidana waa kuwaa ni ogolaaday ninkoo qurbo ka yimi inaad timaadaan oo haddana dowladdii ka qayb gashaan haddii aanad cid kale u adeegayno oo dibadaha jooga haddaan u adeegayn maxaad uga mid noqon weydeen maxaad dowladda ula showri weydeen qur-aankaa nii sheegaya islaamkaa nii sheegaya haddaad muslim tihiin maad la xaajootaan goormay gaalo noqdeen dadkan qoranka hogaaminaya qaranka gaalo waxaan uga jeedaa kuwa aan diinta ogolayn sidaa loo yaqaana eedahda ahlukitaabkaana waxaan ku sheegnaa gaal cid kasta oona muslin ahayn waxaan ku sheegnaa gaal ma aha arowmar baa loo baahan yahay cilmi baa loo baahan yahay isfahan baa loo baahan yahay isku aragti baa loo baahan yahay wada maamul baa loo baahan yahay islaamnimaa loo baahan yahay marka badbaadinta qarankaa loo baahan yahay marka waxaan leeyahay walaalayaal iska dhiga dowladda la xaajooda iyaanana lagu soo gaban
intaa waxaa noogu soo gabagaboobay doodii ee radio ceegaaga ka soo duubtay ama ay ka soo qabatay in banaanbaxayaasha qaar ka mid a banaanbaxayaashii maanta ka banaanbaxay magaalada boston banaanbaxayaashaas oo- oo- oo- oo isugu tegey aqalka in- in- in duqa magaalada iyagoo oo uga socod ka bilaabay aqalka duqa magaalada kuna tegey aqalka ama meesha laga maamulo guriga uu laga maamulo ninka ka ah governatorka gobolkan massachusetts labadaa aqal oo loo kala yaqaano city hallka iyo state houseka sidaa iyo isbaqal dambe oo xiisa leh